in ka badan shan iyo toban arday oo dhammaysatay barashada cilmiga kombiyuutarka islamarkaana ka aflaxday iskuulka al nasri ayaa munaasabad qalin jimineed loogu qabtay degmada buuloburte ee gobolka hiiraan munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay duqa degmada buuloburte maamulka iskuulka waalidiin iyo marti sharaf kale maxamed xasan maamulaha iskuulka al nasri ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay isagoona kula dardaarmay inay waxbarashada ku dadaalaan
ka qalin jibisay macadka iskuulka alnasri waxaan kaloo si guud ugu mahad celinayaa weliba saddex mar laba mar boqol mar aan u mahad celinayaa waalidiintii u soo dhabar adeegtay ardaydan waxaan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad si qurux badan ay ugu soo dhabar adeegeen inay ardaydoodu wax u bartaan ardaydana waxaan ku dhiirigelinayaa in ay dadaalkooda meesha ka sii wadaan run ahaantii dadaalkaaga waxaa macquula inay dhibaatooyin badan kaaga hor yimaadaan dhibaato walba oo kaa hortimaada ma aha inaad ka quusato waxbarashada iyo dadaalkaaga sababtoo ah dadaalka waxaa kaa hor imaan karo waxyaabo badan ee dadaalkaaga kaa hor istaagin kara tusaale ahaan markaan u soo qaadanno midida markay rabto inay middo fiican noqoto ugu horreyn waxay soo martaa saddex marxaladood saddexdaas marxaladood markii ay soo martay noqon kartaa middo fiican sababtoo ah waxaa ka mida saddexdaas marxaladood midida marka ugu horrayso dab ayaa la geliyaa marka labaadna waa la tumaa marka saddexaadna waa la soofeeyaa haddii saddexdaas marxaladood aysan midida soo marin ma noqon karto middi fiican soo maaha haddii ardaydiinan adan u adeegin odan u dabar adeegin oo aad wax walbo dhibaato idinka hor imaada adan u dabar adeegin xaqiiq waxa ah inaadan u dulqaadan karin mase guusha aad rabtaan aadan gaari karin
sacdaame cabdi iidow duqa degmada buuloburte ee gobolka hiiraan ayaa bogaadiyey maamulka iskuulka iyo ardayda qalinjibisay dhalinyarada oo ayagana waxbarashada dufcadii koobaad ee iskuulka al nasri wakhtina ku bixiyey naftooda inay asagood la jaan qaadaan maskax ahaanna u kordhaan waxaanu mahad celinaa macallimiinta sidoo kale waalidiinta wakhti ku bixiyey ayagoona awoodin inay dhallinyaradaas waxbaraan ama qarashka iska saamaxaan hooyada iyadoo meel aan munaasab ku ahayn yaanya ku gadayso ama kawaan ka shaqaynayso oo nafteeda riski u gelisay wiilkeeda inay ficeed ka reebin isagana waxaa laga rabaa abaalgudkii intaasoo waqti lagu bixiyey inuu abaalgudo maanta markii xafradan laygu casuumay horta waxaan ugu talagalay aniga hadiyad inkastoo hadda kaalmo loo kala bixin haddii kaalmo loo kala bixi lahaa aan meeshaan qofka kaalinta koobaad galo kombyuutarna si ugu talagalay haddii macallimiinta ay dhahaan waan soo kala bixin hebela kaalinta galana kombyuutar h b oo raamku qofka ugu talagalo jecel yahay inaan siiyo guddoonsiya uga ballan qaaday haddii ka faa'idayso waa in ardada ku xigto in dhiirigelin uga dhigo ay helaan kombyuutar qofka kaalinta koobaad galo xoogaha qofka markuu maamuliyo meel soo istaagane inuu wax ballan qaado iska baxa laakiin ahlu isboortiska iyo dhallinyarada dadkaas la hayna waa aan waxa ballan qaado ballan qaado waa bixiya dhallinyaradaasaan rabaa farxad in la qaybsado hooyadii aabbaha iyo walaalka asxaabta dadkii wakhti ku bixiyey inuu uga mahad celiyo macallimiintii iskuulkan intaas alnasri waxaasoo waqti ku bixiyeyna ayagana si gooni ugu mahad celiyo waqtina waa la joogaa laakiin dhallinyarada rabaa wax yaroo fikir inuu ku darsado si kastaba ardaydan loo qabtay munaasabadda qalinjibineed ayaa noqonaya dufaacaddii koowaad ee ka qalinjibisay iskuulka al nasri ee degmada buuloburte ee gobolka hiiraan